hebel iyo hebelow idinka ayaan carruurta idiin dardaarmay buu ihi laba nin lam yanfarid axaduhumaa midkood tasarufka ku keliyoobi maayo wixii kastay wada qabanayaanba lamaaniyo wada jir bay u wada qabanayaan dee shardiga ayaa lagu camalfalaya ilaa an saraxa bihi infiraadka inuu caddeeyo mooyaanuu yidhaahdo mid kastoo idin ka midaba wasi ayaa iga tihin markaa mid waliba mar hadduu mid walba gaarkiisa ula dardaarmo inuu infiraad ugu tasarufo keli ayuu leeyahay caqdigan haddaba isaagu waa jaa-isu arafayn waxa uu yihi sheekhu haddaba walilmuusi kii dardaarmay iyo walwasiyi kii loo dardaarmay alcazlu ayuu leeyahay macnaha kii muusigee dardaarmay wuxuu leeyahy cazlulwasiyi wasigi inuu casilo oo bimacnaa uu ka noqdo dardaarankiisii u dardaarmay arrinkaa wasiguna wuxuu leeyahy cazlu nafsi nafdiisa inuu casilo oo arrinkii idhaahdo waan ka noqday mataashaa muktigu doono waa wakaaladii oo kale ayuunbay la mid tahayoo mid waliba waa ka noqon karaa marka waxaa la yidhi rujuuc baa ka wanaagsanaa xagga muusiga marka laga eego dee waa kamaqud weeyaan waidaa balaga iflu markuu wiilkii yaraa qaangaadho wanazacahu fi linfaaqi uu kula doodo nafaqayntii aleyhi guudkiisa sudiqa alwasiyu ayaa loo rumayn aw fii dafcin ilayhi ama uu dhiibidayuu kula mudooday bacda albuluuqi sudiqa alwaladu waladka ayaa loo rumayn wuxuu sheekhu leeyahay ilmihii yaraayee wax loo hayey ayaa qaangaadhay dabeedna wasigii ayuu kula dooday nafaqayntii imaad nafaqayn bu waxba imaadsiin bu meesha baa la waan ku siiyey buu yidhi sudiqalwasiyu wasiga ayaa loo rumaynayaa biyamiinhi baa loogu rumayn maxaa yeele isaga ayaa la aaminay dee maalin walba wuxuu siinayay inuu markhaati usoo taagaanaa waa adkaanaysaayo dee daasadii caanu u keenayay iyo kulmo maalintii wuxuu yaraa u dhiibaya hadii la maalin walba markhaati keen waa adagtay ninkana waa la aaminay sow lama qabsanin isagun markaa hala yidhaahdo kitaabka maro bismilah bisagaa la odhanaya aw fii dafcin ilayhi udhiibid baa la ysku haysaa wuxuu kula dooday war maalkaygaysi maalkeed sawtaan kal hore ku siiyey halkaasaa la ysku haystaa imaad siina maalkaygaysi inuu uhayeyna waa loo ogaa bacdalbuluq intuu qaangaadhay baanay isku haystaan waan kuu dhiibaye imaad dhiibin sudiqalwaladu waladka ayaa loogu rumaynayaa biyamiinihi faashhiduu calayhim baa la yidhi dee markaa u dhiibaysaan maalkooda markhaati geliya markaa markhaati marka dee iska wareejinaya wixii lagu ogaa inuu markhaati kusoo ogaanaa wax dee adag maaha markaa hadduu markhaati waayo waladka ayuun baa la dhaarinaya wixiisii loo dhiibin dabeetana ke iska keeni weeye xoolihii kitaabu lwadiicati wadiicadii ayuu kitaab yahay marka wadiica luq ahaan waxaa la yidhaha shay lmawduuc cinda gayri saaxibihi lilxifd waa shay cid aan lahayn la ag dhigay oo la yidhi ilaali shay qofkii aan lahayn la ag dhigay oo la yidhi ilaali weeye wadiica sharci ahaan isu dhiibidda ammaanada la isu dhiibiyo waa la yidhahdaa shaygaa cayntaa lafdeedana waa la yidhaahdaa wadiica min wadaca shayu bimacnaa sakana wuu xasilay wixii dee halkaasu iska yaalaa ninka agtiisa ama fulaanun fii dacatin bay ka timi bay yidhaahdeen bimacnaa raaxo oo ninkanaa ilaalinayo oo halkaasay alaabta iskaga raaxaysanaysaa sharci ahaan asaxaan waxaa la yidhi waa caqdi oo xaqiiqadeedu sharci ahaan waa wakaalasho qofkii aada u wakaalanayso inuu waxaa kuu ilaaliyo oo ku xifdiyo ayaa la yidhaahdaa waxaana u asala ayadda alla yidhi in allaha yaamurukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha wuxuu alla ydin farayaa inaa u gudataan ammaanooyinka ehelkeedii waxaa la yidhi waxay ku soo degtay markii cusmaan binu alxa ninkii la odhan jiray miftaaxii kacbada laga qaaday ayay ku soo degtay aayaddu halkaa ha ku soo degtay haddana waa caam alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab cibradu waa lafdiga caamnimadiisiiyo wixii soo hoos gala un mooyaane maha sababtay ku soo degtay aayaddu falyuaadi ladii tumina ammaanatahu aayaadkaas ha gudo kii la aaminay ammaanadiisa addi lamaana iyo xadiidkii rasuulku sala la alay sl uhi amaanada u gud ilaa man itamanaka walaa tukun man khaanak cidda ku khiyaanaysana ha khiyaamaysanin cumar bnu khadaab ayaa waxaa la yidhi wuxuu yidhi layucjibanakum min arajuli dandanatuhu ninka hadalbadnaantiisa iyo nawnawdiisu yaana idin cajab gelinine laakiin man adda alamaana qofka ammaanada gutaa wakafa can acraadi nas dadka acraadooda iyo waxkasheegoodana iska ilaaliya fawa rajul kaas ayuun baanina dadkuna waxay dan u qabaan weeyaano baahi ayaa loo qabaa marka arkaan bay leedahay afar ah wadiicadu waa muudic waa ka wadiico dhigaya iyo muudac muudic iyo muudac bikasri daali bikasri daali wafatxiha muudic waa ka wadiico dhigaya muudacna waa kala wadiico dhigaya iyo wadiica iyo siiqadii intaas weeye wadiica bimacna alcayn almawduuca ka muudaca wadiicna waa la yidhaahdaa waxau sheeku uhi man cajaza qofka kari waayo can xifdiha ilaalinteeda xaruma caleyhi waxaa ka xaran qabuulaha inuu aqbalo waman qadara qofka kale walam yafiq biamaanatihina aan ku kalsoonaan kuriha waa loo karaayeystaa fain wafiqa hadduu ku kalsoonaan usaxiba waa loo sunneeya wuxuu yihi sheeku qofka ka caajiza ilaalinteeda waxaa ka xaranaya inuu aqbalo oo masalan caajizidaasina waxa weeye wuxuu og yahay waxa inaanu iska hananaynin oo ha dhowtay inuu kusoo muruxsanayo ula baxayo ayuu og yahay markaa ilaalinteeda ninkaasi waa nin aan karaynin oo ka caajisay xarum caleyhi qabuulaha inuu dhigtaba waa ka xaran marka mar haddaanu iska hananayn waa dhow la soo baxayo ha isdhaafiya marka horeba waman qadara qofka karaya ilaalinteeda ama masalan xifdigeedu waaba haynteedii iyo ilaalinteedii yaanu isaguba qaadanayn ayuu ka cajis xaruma caleyhi qabulo inuu aqbala ayaa ayaa ayaa ka xaaraana waman qadara qofka karaya ilaalinteeda isla markaana waa amiin walam yafiq biamaanatihi amaanadiisana kuma kalsoona ee khiyaanu nafdiisa uga yar baqanaya wuxuu leey waabaarbaad waxba laga iibsan waayaayo dee baashaasuna ay ku samursataa basaaradii waxbaa jire kuriha lahu qabuulaha isk imika waaba isku yar kalsoon yahay waxbaa u yar haye cusay arba bay kugu yar basaaradoodayo dabeedna waxaad ismarisaa marka waana ammaanadiisi baanu ku yar kalsoonayn kuriha waa loo kalaysaa kaa aqbalitaankeeda fain wafiqa hadduu xifdigeedii karayo ammaanadii nafdiisana ku kalsoon yahay istuxiba lahu qabuulaha inuu aqbalo ayaa loo suneeyaa maxaa yeelay tacaawunkii la ysfaray ayay ka mid tahay haddaanay weliba ku caynoobin haddii laakiin cid kale oo meesha ninkaa ninkiina waad aragtaa waa la dhacayaayo m meel u dhiga ma hayo cid alla cid kale u dhiibana mahayo waajib bay ku noqotaa markaa wa sharduhumaa shardu muwakilin wa wakiilin wayushtarad waxaa shriiqatu lmuudici ayaa latahay ka istawdactuka haada aw istaxfadtuka aw anabtuka fii xifdihi ereyadaas ayaa la shardiyaa walasacu anahu laa yushtaradu lama shardiyo alqabuulu lafdan lafdi ahaan inuu ku aqbalo lama shardiyo wayakfi lqabd laakiin waxaa ku filan inuu gacanta ku dhigo waxau leeyahay sheekhu shardigoodu muudic iyo muudac shardiga loo shardiya waxa weeye shardu muwakilin wa wakiil waa ninkii wax wakaalanayay kii la wakaalanayay shardigoodii uun waa wakaala une waa shardu muwakilin wa wakiil ninkii wax wakaalanayay iyo kii la wakiilanayey qofkii ay wakaaladiisu ansaxaysay inuu cid wakaasha qofkii ansaxaysay inuu wax wadiico dhigaana way bannaan tahay qofkii ay ansaxaysay in la wakaashaa in wadiico loo dhiibaana waa bannaan tahay markaa muwakilkii wax wakaalanaya wakiilkii la wakaalanayey ayuunbaa u shardi ah shuruuddii ay lahaayeen ayuunbay ku wana leeyihin siiqadii baa halkan inoo galo wayushtaradu siiqatul muudici ka wax wadaacadhiga waa inuu siiqo la yimaadaa oo uu yidhaahdaa istawdactuka haadaa shayganaan ku wadaacadhiga istaxfadtuka shaygaasaan yani ilaalin kaa inaad ilaaliso kaa doonay taada iyo siintu mar haddaanay ka mid ahayn dalab bay faa'iideeyeen waa lialab yani ilaalintiisa dalabtu minka xifdahu inaad ilaaliso shayga inaan kaa doono aw anabtuka fii xifdi waxaan yani naaib kaaga dhigtay shayga ilaalintiisa shayga ilaalintiisa ayaan naaib kaaga dhigtay wala saxu annahu laa yushtaradu alqabuulu lafdan waxaana shardiya buu yidhi wadiicada in aqbalitaankeeda lafdi ahaan iyo dhawaaq ahaan lagu aqbalo waxba shardi maaha bal yakfi qabd qabdi wayakfi qabd qabdi ayaa ku filan hadduu idhaahdo war shaygaasaan hebelow wadiica kuu dhigtee shaygaa halkaa dhig isagoon hadlinba inuu ka qaado dabeedna qasnada ugu ridaa waa ku filan waan aqbalay inuu yidhaahda waxba shardi maaha walow awdacahu sabiyun hadduu sabi wadiica dhigo ow majnuunun maalan buu lam yaqbalhu ma aqbalaya fain qabila hadduu aqbalana damina waa magdhabaya waxa uu leeyahay sheekhu sabi alaabsita ama nin waalanoo alaabsita ayaa wadiica dhigi waa maal wuxuu hi halkaa idhi lam yaqbalhu ma aqbalayo maxaa yeelay dee ehel baanu ahayn wax wadiica dhigid iyo caqdi la geli ehel baanu ahayn haddii uu maalkii ninkaasi aqbalo oo uu gacanta ku dhiga damina waa magdhabaya maxay le idni muctabara baan jirin qaasi buu la mid yahay qof dhacay oo kale uu la mid yahay markaa mar hadduu qof waalan ama ilmo yar uu wax ka qaado waan ku haynayaa nin dhacay unbuu ka dhigan yahay oo masalan haddii uu dee masalan laga magdhabayo iyo dee aqsal qiyam ayaa laga ma qiimahiisu ugu dheerabaa laga magdhabaya sidii qaasibka oo kale walow awdaca sabiyan haddaba isagii baa intuu la soo cararay ayuu sabi wadiica dhigay walow awdaca sabiyan mu maalan agdhigay fatalifa cindahu agtiisa ku dhintay lam yadman ma magdhabayo wayna talafu hadduu magdhabana damina waa magdhabay filasay haddaan qabano waalmaxjuuru calayhi bisafayin ka sabiyin buu la mid yahay wuxuu sheeku leeyahay hadduu qof weyni maal ag dhigo wadiica dhigiyo sabi ama mid waalan buuhi ii hay fatalifa cindahu waa ku dhintayoo dee halkii mafrashkii uu saaray mid yaro dukaan haysta ayaabuu yimi oo dabeedna halkii mafrashkiibu shayga iska saaray dee midbaa usoo galo iska qaatay lam yadman kaa yaray wax loo dhibay ama kaa waalanay wax loo dhibay ma magdhabayo waxa agtiisa ku dhintay maxaa yeele dee ilaalinteedu sharci ahaanba ma saarnayn inuu shaygan ilaaliyo sharciba ma saarin wuxuu ka dhigan yahay dee nin halkaa iska fadhiya adoo shay hor dhiga un shay baan ku hor dhigay markaad halkaa fadhido waan kugu leeyahay miyay miyay sharci ahaan soconaysaa taasun bay la mid tahay sabigaa iyo ilaama majnuunka wax loo dhiibo wain atlafahu damina kii yaraabaa se ula yimi shaygiiba halkaasi waxa fatalifa cindahu shaygii uu halkaa mafragasi saartay ayuunbaabuu dubbo ula yimi oo digeeduu ka sameeyey damina ma atlafahu waxa uu dilay markaa magdhawiisa waa laga rabaa sida saxi oo waxay leeyihin dee kumuu dilin ha agdhiga uune dee kumuu dilin bay leeyihin halkan saanigu wuxuu leeyahay may isagaa ku diray mar hadduu halkaaba usoo dhigay isagaa lasoo doonto macragdo waxba lagu malakaayo ayuu leeyahy waalmaxjuuru calayhi bisafahin kii safiihnimo loo sharee tasarufkii looga qaaday xagga inuu isagu wax wadaaco dhigto in isaga la wadaaco dhigto ka qaadidii wixii ku ag dhintay wixii uu isagu dilay kasabiinun buu la mid yahay ixaalaa la yidhaahdaa xagga cilmu caruudka markaa intii hore sabiga inoogu soo sheegay ayuunbu kana kala mid yahay watartaficu waxay ku kor noqon wadeecadu bimowti lmuudici aw ilmuudaci iyo wajunuunihi iyo waiqnaayihi waalidiis walahumaa waxa u sugnaa alistirdaadu ceshi iyo waraddu celin kulla waqtin wakti kasta halkan wuxuu sheekhu inoo galay axkaamtii wadeecadu ay lahayd axkaamta wadeecadu ay leedahayna waa saddex saddexaasi waxa weya aljawaaz banaani ka labaadna waa alamaana ka saddexaadna waa alradd waa celinteeda amaanada celinteeda markaa isagoo ka u horeeya inoo galay baa wuxuu yidhi watartaficu waxay ku korqataa wadeecadi macanaa xukunkeedii uu ku joogsaa oo lagu kala hadhaa bimowti lmuudic kii wax wadeeca dhigay hadduu dhinto caqdii wadeecadu waa kacay wixii un hala kala qaado aw ilmuudac ama kii la wadaaca dhigay baa dhintay halkaa caqdigii wuu istaagay caqdigii wadeecadu halkaas ku go-ay wa junuunihi wa iqmaayihi wuu waashayba wuu ka dhigayba ama waa miyildoo waa suuxayba waa kor noqotay walahuma alstirdaadu wاrad walahuma alstirdaadu wاrad way u kala noqonaysaa labadaasi walahuma ay lilmudici alstirdaad walilmudaci alrad kii wax wadaacadhigayna istirdaad buu leeyahy shaygii inuu soo ceshado kii mudacay wax la wadaacadhigayna alraddu inuu celiyo ayuu leeyahay shaygii wadaacada ah kulla waqtin wakti la arko inuu celiyo ayuu leeyahay maxaa yeelay mid la arkaa labada arrimood waa leeyahay maxaa yeelay waa cuquuda jaa'isu darafeynka ayay ka mid tahay oo xilli alyaaliyo xilliguu doono waa celin karaa maxaa yeelay kan mudicina dee waa maaligii lahaa waxaygii isii xilli walba xaq buu u leeyahay waxyaala lagu magdhabaanay ka mid tahay haddii uu kudhaa qofka ammaanadu kuu dhibay waar isii oo aad tiraahda ii kaadi ama berrito ii kaado caawa la dhaco waa dhakadaada mudacuna dee waxaa mutabaric oo nin ilaalintiisa un ku tagri ku tabarucay buu ahaayo way iska celin karaa ama wadiicada asalkeedu alamaanatu amaano weeye waqad tasiru inay noqokaa madmuunatan mid la magdhabo bicawaarido wax soo dariyey oo cawaaridoo ku timi in lagu magdhabo ayaa la arkaa xukunkii labaad ee wadiicadu ay lahayd ayuu halkan sheekhu inooga gelayaa saddex xugun bay leedahay been noo midi waa jawaaskeeda inay bannaan tahay jaa'isu darafeyn tahay ka labaadna waa ammaano ka saddexaadna waa celinteedii markaa kii labaad ayuu sheekhu halkan inooga gelo wuxuu uhi asalka wadiicadu waa ammaano macnaha waxaa loo dejiyey ammaano oo ninka muudaca ahee wax la loo dhiibay ee ammaanada loogu dhiibay gacantiisu waa iyado ammaana weeye oo gaboodfal uu kula yimaado ayuunbuu ku magdhabayaa macnaha mawduuceeda ama asal ahaanteeda ayaana ammaanadaasa ayuu uga jeeda ee maq macnaha maaha tabac sida raanta oo kale e maqsuudo weeye maxaa yeelay ninkan dee la wadeeca dhigaya wuxuu ilaalinayaa ninkii lahaa markaa gacanta ninkan muudacee la wadaaca dhigay iyo gacanta maaligu waa isku mid haddii la magdhabi lahaana dee dadkuba waxay ka ordi lahaayeen inay wax ammaanaha qabtaan marka wuxuu sheekhu yidhi waxaana la arkaa inay noqoto madmuuna ninkan muudaca ah ee la wadaaca dhigay agtiisa inay madmuuno ku noqotaa la arka gaboodfalu ku sameeyey marka asbaab baanay leedahay oo sheekhu wuxuu ka cabiray cawaarid waxyaalo ku yimi cabaaradaasna ilaa toban ama asbaabu damaan waa toban wadiicada waxyaalaha lagu magdhabo toban weeye isaga ayaana sheekhu inoo sheegaya minhaa waxaa ka mid ah an yudica inuu wadaaca dhigo hayrahu hayrkii inuu wadaaca dhiga ayaa ka mid ah bilaa idnin idan la-aan walaa cudrin iyo cudur daar la-aan fayadmanu markaa wuu magdhabi waqiila waxaa la yidhi in awdaca alqaadiyi qaadiga hadduu wadaaca dhiga lam yadman ma magdhabayo waidaa lam yuzil haddaanu ka zuulinin yadahu gacantiisa canhaa xaggeeda jaazad waxaa bannaan alisticaanatu kaalmaysi biman qof uu kaalmaystay yaxmiluhaa u qaada ila alxirsi meeshii uu dhigayay iyo qof ula qaada inuu kaalmaysto ayaa u bannaan oo man yadacuhaa yacni dhiga fii khisaanatin mushtarakatin khasaano iyo khasnad la wada leeyahay waxau sheekhu leeyahay waxaa ka mid a waxyaalaha lagu magdhabay cawaaridda an yudica hayrahu wixii ammaanada isaga loogu dhiibay ee wadiic ahaanta la yidhahay inuu cid kale usii dhiibo isna oo isna qof kale wadiic ahaan ugu sii dhiibo walow ilmihiisa ama xaaskiisaba ha ahaatee wixii isaga wadiic ahaan iyo ammaan ahaan loogu dhiibay inuu cid kale usii dhiibo lama ogola marka aan la ogolayna waa bilaa idnin walaa cudrin bilaa idnin min almuudic marka aanu ogolaansho ka haysanin ninkii wadaacadan u dhiibtay walaa cudrin cudurdaarna isaga aanu u sugnayn haddii aanu ninkii shaygan lahaa ammaanada lahayn maaligeeda ahaana u fasixin inuu cid kale usii dhiibo isla markaa cudurdaar ku kalifaana aanu jirin fayadmanu markaa wuu magdhabayaa shaygii la wadaaca dhigay wuu magdhabayaa maxaa yeelay dee ninkan muudic ahaa ee wadiicada ninkan ugu dhiibay kamuu raalli noqon cid kale gacanteed cid kalena ma aaminin markaa cidday doontaba ha ahaatee hadduu isagu alaabtii loo dhiibay ee aan la odhan cid kalena usii dhiib wax cudurdaara ama wax ku kalifayna aana jirin hadduu isagu cid kale sii waday cadhigo wuu mag dhabayaa fayadmanudana macnaha wadda ayaa ku furantay uu ku magdhabo weeye ee ninkii maaliga ahaa masalan dee qofka kalena ee masalan shayga agtiisa uu ku lumay kan uu ka magdhaban ka isagana uu ka magdhaban kalena uu ka magdhaban karaa qiil baa wuxuu leeyahy inuu dacal qaadiga qaadiga haddii uu waday cadhigay oo ciddan uu dhibay qaadiga ay tahay lam yadman ma magdhabayo maxaa yeelay dee qaadiga ammaanadiisa ayaaba ka xoog badan isaga ammaanadiisa ninkaa diintii dadka lagu aamine kala xukminaya qaadiga ah bacdamaaba isagii usii dhiibay ma magdhabayo haddii ay wax ku yimaadaan waayo wuxuu leey dee kaasaa kasii aaminsan weliba dee waynu aamin yahay mid faajira waynaanu ahayn waxaa kaloo sheeku uhi waidaa lam yuzil canha yadahu canhaa haddii aanu shaygii wadeecada loogu dhiibay gacantiisii ka suulinin jaazat alisticaanatu waxaa bannaan inuu kaalmaysto biman yaxmiluhaa cid qaada oo la qaada isaga cid la qaada way u bannaan tahay oo masalan dee shay waxoogay yar culus baa loo dhiibo le shaygaasaan ku wadeecadhigoon kuu dhiibtay war hebelow ila qabo intaan guriga iga gaadhsiinaya dhinacaa qabo ama intaan khasnada ku ridayo hebelow ila qabo midkoodba dhinac qabto oo kii muddac ahana aanu gacantiisi ka suulinin taas iyadu way banaantay jaazat listicaanatu kaalmaysi ayaa banaan biman yaxmiluhaa macahu yani cid isaga la qaada ila lxirzi xirzigu waxa weeye waa meesha lagu ilaaliyo shay kasta xirzi waa meesha shay kasta lagu ilaaliyo oo xirzu dawaab haddii imka lagu dha de waa xeradooda xirzu nuquud waa khasnada iyo meeshaa lagu rido aw yadacuhaa fi khisaanatin mushtaraka ama inuu kaalmaysto ayaa u banaan biman yadacuhaa fi fi khisaanati mushtaraka khasnad khisaan waa khasnad mushtaraka oo ka wada dhexaysa masalan bakhaar bay wada haystaanba khasnaduna waa ka wada dhexaysaa inuu yidhahdo waar hebelow kii ay wada haystayna khasnadu ka dhexaysay hooyo khasnada ku rid yacni taasina way bannaan tahay oo sii dhiibidda uu qofka usii dhiib ui khasnada ku rid ku magdhabi maayo wey hadday wax ku yimaadaan waida araada hadduu doono safaran falyaruddahu caliy ila lmaaliki aw wakiilihi fain faqadahu maa hadduu waayo falqaadi ayuu yarudduha ilayhi u celin fain faqadahu hadduu waayo faamiinun buu u celin wain dafanahaa hadduu aaso fain dafanahaa bimawdicin hadduu ku aaso wasaafara dabeedna uu safro damina wuu magdhabi ee fain aclama bihaa amiinan qof aamina hadduu ogeysiyo yaskunu lmawdica meesha degan lam yadman ma magdhabayo filasax haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay haddii uu masalan ninkii muddac ahaayee wax la wadeecadhiga ayaa safar maagay waxna wadeecana wuu hayey shaygana isagoo negi baa loo dhiibay maha haddii isagoo safar ku jira loo dhiibay isagoo negi baa shay wadeecaa loo dhiibay ninkii dabeedna wuxuu doonay inuu socdaalo muxuu yeelayaa falyarudda falyaruddaha ila almaaliki aw wakiilihi ninkii maaligee shaygan leh ha ku celiyo o yidhaha war safar baan galayaa shaygaaga iga qabso ow wakiilihi ama kaa maaligaa kii u wakiilka ha ku celiyo oo ha yidhaahdo iga qaado ninkii aada wakiilka u ahayd baa shaygan lehsi fain faqadahumaa labadoodiba waa waay maaligiina ma jiro wakiilkiisina ma jiro labadiiba waa maqanye falqaadi qaadiga ayuu u celin qaadigu hadduu nin amiina yahay oo intaasi agtiisa ku badbaadayso isaga ayuu celin o odhan qaadiyo adaa dee diintii noo hayaa ninkaa hebel la yidhaahdana alaabtaasuu i dhiibay waxaanan doonayaa inaan taraag galo dee shaygii wakaasi hay fain faqadow qaadigiina waa waay ama waa joogaaye waa dadkaa la ibtileeyey oo isagaaba laga yaaba inay gacantu kaga dhacdo fa amiinun nin amiina ayuu u celinoo uu dhiibi welibana wuu markhaati gelinayaa bay leeyihiin markuu kaa amiinkaa u dhiibayo waynu markhaati geliyaa maxaa yeelay ninkan dee waxaa la ilaalinaya inaanu safarkiisa iyo dee arrimihiisu ka kala lumin oo ila ixsaan buu sameeyey ixsaankii uu sameeyey inaanay isagii xanibaad kula imanin fain dafanahaa bu i haddaba hadduu caso bimawdicin meel buu ku casay masalan lacag bay hedo meel buu wasaafara waanu safray damina daminaha wuu mag dhabaya markaa maxaa yeele dee in la qaato ayuu shaygii u bandhigay oo ama meesha hadday ukaasa inay wax ku noqoto fain aclama biha amiinan haddaba nin amiina ayuu ogeysiiyey nin amiinahoo aamin ah oo la wadeeca dhigi kara ayuu ogeysiiyey iskunu mawdica meeshaa degan meeshaa uu ku aasay nin aaminahoo degan buu ogeysiiyey uu yidhi halkaa alaab ammaano oo aan hayey ayaan ku aasay ogo buu ihi lam yadman fil asaxi asax haddaan qabana ma magdhabayo maxaa yeelay dee meeshani waxay ku jirtaa gacan aamin ah oo degan mar hadduu ogeysiiyey qof meeshii degan oo aamina gacantiisa ayay ku jirtaa waxay ka dhigan tahay isaga oo kan u dhiibay soo kan u dhiibay lafdiisa uu ogeysiiyey ayuunbay ka dhigantay halkaa ku aaso ogeysiiyadaas saanigu wuxuu leeya wuu magdhabayaa maxaa yeelay wuxuu leeyahay isagu dee waxa kala jira iclaam iyo iidaac baa kala jira ninkan wuxunba ogeysiya waxbaan halkaa geliyey buu yidhi mooyaane dee waxba umuu dhiibin markaa wuu magdhabayaa buu leeyahy mar haddaan waxba u dhiibin walow saafara bihaa hadduu haddaba la safro damina wuu magdhabay ilaa idaa waqaca xariiqun markuu dhaco dab mooyaane gubashu aw qaratun ama weerar oo wacajaza uu ka cajizay caman yadfacuhaa ilayhi cid uu dhiibo kamaa sabaqa si inoo soo bartay walxariiqu gubashada iyo walqaratu weerarku fi lbuqcati meeshii hadduu ka dhaco iyo washra fi lxirsi oo cala lkharaabi u dhowaada acdaar weeye ka safari sidii safarka oo kale waxau sheekhu leeyahay shaygii hadduu iskala safro haddaba awaaridda damaanka waxaa ka mid ee keenta safarka ayaa kamid hadduu shaygii iskala safro marka wuxuu leeyahay hadduu la safro isagoo nagaadi loogu dhiibay buu la safray damina wuu magdhabayaa walow dariiqu aamin ba haatoo sabab kaleba ha ku dhimatee maxaa yeelay aslankeedaba dee isagaa gabod falay oo safar iyo nagaadi marka horeba isku xirsi iyo isku amni maaha marka bacdamaaba uu isagu taraaggaa la galay walow wax kaleba yani aafo kaleba allah u keeno ha ku dhimatee wuu magdhabayaa laakiin adamaan bisafar mar unbuu ka soo reebay markaa safarkaa uu la galay mar aanu magdhabin baa jirta ilaa idaa waqaca xariiqun idaa araada safaran hadduu masala ninkii safar doono wa waqaca xariiq dabeetana gubashaa dhacday oo mee dhulkiiba waa gubtay aw nahabun ama boob baaba dhacay aw qaratun ama weerar oo meeshii waa la isku dhuftayba wacajaza cama yadfacuha ilayhi cid u dhiibana dabeetana waa ka caajizay meeshiiba waa la isku galay ama waa la isboobaya ama dabbaaba meeshiiba qabsaday oo dabeedna wuu la fakaday macal wadiicadii buu la fakaday ciduu u dhiibana wuu garan waayey markaa ma magdhabayo markaa kamaa sabaqa sidii yani inoo soo hormartay yani marka uu waayo dadkaa aynu soo tirinay ma magdhabayo maxaa yeele cudurdaar baa meeshii yaalla safarka inuu qaadaano markaa waajibaabay ku noqonaysaa haddii uu markaa la safri waayana dee nin dayacay buu noqonayaa markaa laba arrimood ayaa lagama maarmaan ah mid weeyaane cudurdaarkaasi horta waa inuu jiraa haaniyan waa inuu cid u dhiibo waayaa labadaas ayuunbaa hadduu taraag la galo damaanka ka ridi karaa walxariiq walgaratu fi lbuqca wuxuu ihi gubasho ka dhacday buqcadii meeshii iyo qaariyo weerar ka dhacay isna buqacdii waishraafu lxirzi cala alkharaab meeshii xirsigee lagu ururinayey lagu ilaalinayey ayaa kharaabtay u dhowaatay kharaab ishraafu lxirzi cala alkharaab inay kharaabtaa wey xirsi kale u rarna ma hayo acdaarun weeye ka safari waa cudurdaara waxyaalahaasi sidii safarka oo kale oo waa maxay dee wuu wadeecadhigi cid kaluu wadeecadhigi karaa iyadoonu damaanaynin waidaa marida hadduu xanuunsado maradan makuufan marad cabsile falyaruddaha ila lmaaliki ha u celiyo aw wakiilihi wailaa haddii kale falxaakimi xaakimka ha u celiyo aw ilaa amiinu bucna yuusii bihaa ama ugu dardaarmaya fain lam yafcal haddaanu sidaa samaynayn damina waa magdhabayaa ilaa idaa lam yatamakan marka aanay u suurtogelin mooyaane bian maata waa inuu dhintay faj'atan kada waa inuu ku dhintay waxau sheekhu leeyahay awaaridda damaanka waxaa ka mid a waxyaalaha lagu damaano waxaa ka mid a dardaaran la'aan wuxuu leeyahay sheekhu hadduu xanuunsado xanuun buu xanuunsay makuuf aho oo xanuunadii dee aynu soo maraynay ee makuufka ahaa ee harista ahaa ee looga baqanayay geerida ayuu xanuunsaday falyarudha ila lmaaliki horta marka hore ninkiina ha ku celiyo oo wakiilihi ama wakiilkiisii ha ku celiyo wailaa haddii kale oo aanay u suurtogelin midkood ku celiyo falxaakima ha ku celiyo xaakimkuu dhiibaya xaakimkiina waa waay aw ilamiin aw amiin aw ilaa amiinin mid aamina hadduu xaakimka waayana ha u dhiibo aw yuusii biha ama uu dardaarmi hadduu intaaba waayana waa inuu dardaarmaa haddii aanu samaynin waxyaalaha la sheegay haddii aanu samaynin damina waa mag dhabayaayo dee isaga ayaa gabod falay maxaa yili wixii in la waayo ayuu u bandhigay in la waayo ayuu shaygii u bandhigay maxaa yeelay ninkan waa riskii isaga hadda iska qaadanaya wixii meesha ugu yimaado marka waa inuu shaygii badbaadiyaa u ciddii lahayd u sheega ilaa idaa lam yatamakan markaanay u suurtogelin oo makansanin mooyaane oo waa seebeen maata faja dee waa inuu markaa si kada ah u dhintay wadnaha un laga qabtay ama dee gaadhibo jiray markaa ma magdhabayo gabadfal baan jirin wa minhaa waxaa ka mid a cawaaridii waxyeeli damaanka keenayey idaa naqalahaa markuu raro min maxilatin meel ama xaafad markuu ka raree meel kale ura ow daarin buu ilaa kara uray duunahaa ka hoosaysa fi lxirdi damina waa magdhabayaa wa ilaa haddii kale falaa ma magdhabayo waxau leeyahay cawaaridda waxaa ka mid a naqlin iyo radid meeshii uu ka rabo meel kale u raro markaa wuxuu sheekhu hadduu raro min maxilla masalan xaafad iyo meel shayga lagu ogaabuu ka rabo maxillo kale u ray ama daar bay taallay oo daar kale ayuu ray duunahaa fi lxirzi duunahaa fi lxirzi macnaha oo ka hoosaysa xagga shaygan meesha lagu ilaaliyo shaygan meesha lagu ilaaliyo way ka yar hoosaysaa oo masalan xaafaddaa marka hore ay taallay waa xaafad iska tuug yar oo aan dhib badnayn tanina waaba halkabay uhoyan jireen tuugtu ama daartu taa hore dee waxay ahayd daar adag oo sabadahoo aan cidilo gelaynin tanna waa sandaqad yaroo dee lmar lagu fujin karayo damina wuu magdhabayaa markaa leanna isaga ayaa salaf iyo shayga inuu dhinto u bandhigay wa ilaa haddii kale xaggii xirziga ay iskaga mid yihiin duunaha fil xirzi baynu nidhe hadday isku mid yihiin xagga xirziga amaba tanaaba sii adag halkan uu raybaaba sii xirsi adag falaa yadmanu ma magdhabayo maxaa yeele tafriid ayaanu samaynin wax gawadfadaanu ninkaasi la imanin wa minhaa waxaa ka mid a waxyaala cawaarida an laa yadfaca inaanu ka dafcinin mutlifaatiha waxa dilaya falow awdacahu hadduu waday cadhiga daabatan oo fataraka calfaha waxsiinteedii uu ka tago damina wuu magdhabayaa ee fainahaa waaduu diida canhu falaa ma magdhabayo cala saxiixi haddaan qabanno ee wain acطaahu lmaaliku hadduu maaligu u dhiibo calfan calafa aminu ay isaga ayuu ka calfo wailaa haddii kale fayuraajicu isaga ayuu ku noqon aw wakiilih fain fuqidaa haddii labadaba la waayo falxaakimu xaakimka ayuu ku noqon ee walow bacahahaa hadduu diro maca man yusqiiha cid soo waraabisa ayuu raaciyey lam yadman ma magdhabayo fil asaxi haddaan qabano waxau leeyahay sheekhu waxaa ka mid a waxyaalaha cawaaridu damaanka ee wadicada lagu magdhabo waxaa ka mid a an laa yadfaca mutlifaatiha inaanu ka dafcinin oo aanu ka difaacin waxyaalihii dilayey maxaa yeelay qofka waxaa wadiicada loogu dhiibay inta karaankiisa inuu dafciyu ilaaliyaa waajib bay ku tahay maxaa yeelay dee ilaalinteedii bay ka mid tahay haddii shay ammaanaha lagu dhiibo inaad difaacdaa waa waajibku saaran weeye haddaad si halkaas de halkaas un burigtee maxay galan wixii qaadanaya ha qaataane waa madmuun waa lagaa magdhabaya haddaba mithaal buu inoo sameeyey o falow awdaca daabatan fataraka calfaha dee ninkan waxaa loo dhiibay daaba neef xool neef geel ama dameer ba ama waxbaa loo dhiibay fataraka calfaha halkii mu ku xidhay ayuunbu iskaga daayo dee halkii bay ku baktay damina waa magdhabaya maxaa yeelay dee isaga ayaa tacaddi sameeyey oo xaqa xagga ilaahay baabay waajib u ahayd waxani midda labaad ilaalintii uu islaazimiyu hi anaa ilaalinayu ka qaaday bay ku jirtay inuu wax siiyaa fain nahaahu canhu hadduu ka nahiya haddaba calafsiinteedii cunto shraabkeedii buu ka nahiyey wuxuuhi war neefka ahay waxbana ha siini isna sidii buu yeelay oo neefkii sidii buu ku baktiyey falaa yadmanu cala saxiix ma magdhabaya buu leeyay marka maxaa yeelay dee inuu dilo isagaaba ogolaado yidhi dil halkaa ku xidhnaatee saasuu isagu leeyay aanigu wuxuu leeya yadman wuu magdhabayaa isagu muxuu ahaa ma neef xoolaa nahyigiisa wax sharcigu waajibiyey mar hadduu hi neefkaa gaajo ku dil dee dembi baabay ahayde hadduu isagii hogaansamay waa dhakadiisa buu leeya neef xoolaa ile maaha isagu wain acطaahu lmaaliku calafan haddaba halkee looga doonayaa weeye bal waaye halkaa lagu xidh ninkani baxar dooni maayo iyo dhib inuu galo iyo qarash inuu ka baxo intaa ammaanada ahaynteeda ayuunbu isagu ku tabarucay halkee wax looga doonayay wain acطaahu lmaaliku hadduu calafan u dhiibay u siiyey calafahaa wuu calfino halkaasu ka siin minhu kaas ayuu ka siinaya wailaa haddii kale midhba uguma dhiibin fa yuraajicu isagii buu ku noqon o warkin wax geeda loo soo siiyo oo wakiilihi ama wakiilkiisa ayuu odhan ama iga kaxaysa ama dee calafkeedii keena fain fuqidaa labadiiba hadii la waayo maaligi iyo xaakim wakiiltoona lamaayo falxaakima xaakimka ayuu raajico wuxu odhan neef xoolaa oo caynkaasa baa lay dhiibay xaakimow dee waxbana anuu uma hayo ninkii iyo wakiilkiisina waay dee keen waxaad ku qorto oo ninkii hadhowta laga qaado dee neefkiisa lagu calfiyo keen ila xaakimkani ummaddu ka wada mas-uul yahay walow dacataa maca man yusqi yasqiixa cid soo waraabisu raaciyo qolo arigoodii yar aroorsatay ayuu neefki yidhi waarba soo waraabiya dee daco waaba kala hadhay dabeed lam yadman fila saxe asax haddaan qabano ma magdhabayo maxaa yeelay dee xoolaha isu dhiibkaa iyo isu soo waraabintaasi waa waxa iska caadi ah weeye aanigu wuxuu leeya m waa dhakadiisa weeyeen bule wuu magdhabaya maxaa yl isagay ahayd inuu soo waraabiyo mar haddii uu cid aanu ninkani aaminin inuu gacanta uga geliyo halkaa kaga baabada isagaa lagu leeyahay buu leey wacala lmuudaci ninkii muudac aha waxaa guudkiisaday tacriidu hiyaabi suufi maryaha suufka inuu bandhiga la riixi dabaysha kay laa yufsidaha duudu si aanu bahalkaa yariyo dirxigayo waxaa galaa waxaa cunaa aanu cunin wakada lubsa anagoo kulmada xidhashadeedu cinda xaajatiha markay u baahato waxau leeyahay sheekhu masalan ninkan mudaca ayaa waxaa loo dhahay maryo suufa maryahaa suufka iyana waxbaa galo oo cayayaan iyo duud baa cuna marka wuxuu leeyahy waxaa waajib ku ah inuu dabaysha u dhigo si aanu duudkaa iyo waxaa cunaa aanu u cunin xataa waxa guudkiisaa buu ihi inuu xidho cinda xaajatiha markay u baahato oo waxyaalahaasi marka masalan riixdaa bini aadamkii ay ka uraan waxyaalaha cunaa maryaha suufka way ka yaacaan markaasi ay markaa riixdiisa iyo uga soo urto dabeedna cayaankaasi uga yaaco waa inuu xidhaa buu leeyahay haddii aanu sidaa samayna u sanduuqii un ku daayo dabeetana wuxuunbaa cunoo xagga kale uga baxo way madhan xataa waxaa jira wax yaroo masalan sun yaroo lagu dhex ridaa jirta masalan sanaaduuqda maryaha caynkaasi qaaligii ay ku jiraan lagu dhex rido oo cayaan ka celisa haddii kaloo la iska daayo waxaa laga wuxuu wada daldaloolo wada finishahun in loogu yimaado marka hadduu halkaasuun iskaga daayo dee aqoonna ulahaa wuu magdhabaya markaa wa minhaa waxaa ka mid ah an yacdila inuu ka leexda can ilxifdi lma'muuri ilaalintii la isfaray oo watalifid ay ku dhimatay bisababi lcuduuli iilashada sababteeda faydman wuu magdhabaya markaa falow qaala hadduu yidhaahdo laa tarqud ha ku seexani cala sunduuqi ha ku seexani faraqada waa ku seexday wankasara waa jabay bihiqalihi culaydkiisii buu ku jabay wa talifa maa fiihi wuxuu ku dhex jirayna waa dhintay damina waa magdhabaya ee wain talifa bigayrihi bele kale ayaa u timi uu ku dhintay falaa cala saxiixi haddaan qabana ma magdhabayo wuxuu leeya sheekhu cawaarid damaan waxaa ka mid ah waxyaalaha damaanka keenaa an yacdila can alxifdi alma'muuri ilaalintii la isfaray buu ka leexday ninkii shaygan lahaa markuu u dhiibayey wuxuu yihi warniyow sidaa iigu ilaaliyo halkaa ii dhig buu yidhi dabeedna ilaalintii la fariyo qaabkii la yidhi u ilaali ayuu ka leexday ninkii ka leexashadaa sababteedaana dabeedna shaygi ku dhintay ka leexashadaa sababteeda wa talifat bisababi lcuduuli ka iilashada ah oo sidii la yidhi u ilaali u ka iishay ee xaggan kale u iishay bay ku dhimatay fayadmanu waa mag dhabayaa maxaa yeele dhimashada shaygan ku yimi dee mukhaalafada uu sameeyey bay ku timi misaal ahaan wuxuu yidhi wuxu uhi warniyow laa tarqud cala sunduuq wuxuu u dhiibay sanduuq ay alaabi ku jirto masalan wax jajabaya iyo waxbaa ka buuxa markaasuu niyo waanku arkaa meesha gowoliba kuma taale ba halkaa ha ku seexanini halkiisa ha yaalo fariiqada dabeedna dusha uga baxo waa ku seexan wankasara bisiqalihi maxaa ku jiraba ma odhane culayskii uu dusha ka fulay ayaa waxba ku burbureen wasalifa maa fiihi wixii ku jirayna dabeedna waa dhinteen damina waa magdhabaya maxayna mukhaalafuu sameeyey sidii buu khilaafay isla markaa waxaanay keentay dhimasho wain talifa bikayrihi haddaba mukhaalafaha sameeyo sanduuqii haba iskaga seexdee bele kale alla u keeno tuug baa usoo dhaco oo hoosta kala baxay ama daad baa usoo galay oo meeshiiba galay falaa yadmanu cala saxiixi saxiix haddaan qabana ma magdhabayo maxaa yeele ninkani dee khayr baabu kordhiyeyo dee hadduu dusha kaga seexday shaygii baabu sii ilaalinayay dhimashadanna wixii uu sameeyey mukhaalafadii kama imanna meel kale ayay ka timi wuxuu leeyahay aaniga qawlka aaniye ka hor jeeda kaa wuxuu leeyahy wuu magdhabayaa maxaa yeelay ku seexashada uu ku seexday ayaa wuxuu utusayaa tuugga wax qaaliya inay meesha ku jiraan markaa hadduu seexdu ogaan waayo wixii lala baxay isaga ayaaba wadada loo soo raacay shaygaa lagu xadayba waa isagaa ku dul seexday ee ag seexa ku aamini waayey marka waa lagu leeyahay buu leeyay qawlkaas wakada low qaala hadduu yidhaahdo laa tukfil calayhi quflayni warniyow laba quful ha ku taagin buu faakfalahumaa dabeetna labadii buu ku qufulay ayana waa kula mid waxau leeyahy sheekh waxaa kale aanu ku magdhabaynin masalan ninkiibaa wuxuu yihi warniyahow sanduuqa laba quful ha u yeeline mid qura unu yeel mid qura un quful qura unu yeel buuli faakfalahumaa labadiiba dabeedna waa ku taagi ma magdhabaya buu leeyahay asax ahaan qowlka asaxi waa ma magdhabayo maxaa yeelay dee labadan quful isagoo adkaynuun ayuu uga qasdinayay aaniguna wuxuu leeya ma wuu magdhabayaayo macdamaba uu laba qufuloo waaweyn ka lulay halkaa in wax adag oo la ilaalinaya ku jiraan buu tuugga utusay haddii se dhinac iska banaanan la mid quruni ka lulan lahaa dee tuugga soo agmara way iska dhaafi lahaun walow qaala haddii irbadi daraahima fii kumika buuli wararkaa farqaa ku xidh faamsakaha fi yadi gacantu iskaga hayay fatalifad waa dhimatay falmadhabu anahaa iyadu in daacad hadday nuntay binoomin wanisyaanin damina wuu magdhabaya ow biakdi qaasibin mid dhacay qaadashadii ayay ku dhacantay falaa ma magdhabayo ee walow jacalaha fii jaybihi hadduu yeelo bedelan can irabdi ku-xidhidii filkum iyuu ku xidhi lahaa lam yadman ma magdhabaya wabilcagsina yadmanu wuu magdhabaya waxau sheekhu yidhi ninkii muudicaba wuxuu yihi irbidi daraahima fii kumik kumkaa ku xidh kumku marka uu asalkiisa horta waxa weeye waa halkaa masalan qamiiska iyo shaarka iyo halkaa gacanta halkaa ay gacantu ka gasho ayaa kumka la yidhaahdaa dee malaa beryaha hore sidan qolada soodaanta ahee dee labada lugood gelayaan kumkooda malaa saasoo kalu haayo dee faraq dheer wax la yskaga guntan karoo la yskaga xidhan karayay malaa lahaayeen ima kuwenani dee in lagu yar laabo mooyaane waxba ku xidhmi maayaan warniyow halkaa gacantaadee dee ay ka muuqanayso ayuu yihi ku xidh faamsakaa biyadihi dabeedna gacantu saa iskaga qaatay fatalifat way dhimatay dabeed isagoo sidii gacanta ugu haya ayay ku dhimatay bal waxaanay ugu dhimatay falmadhabu waxa weya bui anahaa in daacad binomin wanisyaan binomin aw nisyaan waxaanay ku luntay waxa weeye waa hurdo ama ilow damina waa magdhabaya dee basan wixii uu gacanta saa ugu hayan bu iska seexdo dee saasuma isaga furantay gacantiisa dabeedna waa laga dulqaasun isagoo kuurinaya ama dee waa nin iska soconaya uu gacantiinbu iska fidiye u iskaba ilaabo way ka dhacdayba markaa damina wuu magdhabayaayo dee dhimashada shaygan ku yimi mukhaalafadaasay kaga timi aw biakdi kaasibin ama waxay ku dhimatay waxa weeye kaasib baa dhacay nin baaba ka xoogay bay soo gacanta kuhayo ka maroojiyey falaa yadmanu ma magdhabayo maxaa yeelay gacanta ayaaba dee xagga dhicidda uga aamin badan meel lagu xidhay waaya walow jacalaha fii jaybihi hadduu jeebka geliye haddaba jayb aslankiisu waxa weeye waa halkaa cunaha halkaasaa jeeb la yidhah ina waa inu ka larka iyo waxanu idhaahno halkaa furan ayaa jeeb la yidhaha aslkeed horta walyadribna bikuburihin calaa juyuubihin waxaana caamadu ay kutubta luqada ka cabirayaan caamadu jeebka kan markaa qamiiska dhinacyadiisa lagu sameeyo jeebkan waa la yidhaahdaa waana luqa caamiya ee luqada fusxada ahi waxa weeye jeebku waa halkaa midkaa doontaba dhe ama dhinaca halkaaba ha ahaado ama halkanba ha ahaadee oo dee xaggan ay wax ka sii hayaan weeye suun iyo wax dhexda kaga xidhanba ila haddii kan halkaas may ka wadaaran bedelan can irabdi fi lkum war halkaa kumka faraqaa ku xidh baa la yidhi oo dabeedna jeeb ku gashday ama halkaasu ku ride lam yadmun ma magdhabayo masalan dee jeebku inuu jeeb weyn oo waasica yahay mooyaane ama inuu yahay dee halkani meelaan waxbaba xaggan uga sii hayninba oo dabeedna halkaasuna ay dhasaq ka tiri mooyaane ma magdhabaya markaa maxaa yeele jeebka ayaaba dee sii ilaalin badan baa leeyahy wa bilcagsina yadmanu sidaa cagsigeedana wuu magdhabayaa wuxuu faray inuu jeebka geliyo kumka ayuu ku xidhay wuu magdhabaya qadcan maxaa yeele jeebka ayaa dee ilaalintiisu ay fiican tahay walow acdaahu daraahima hadduu u dhiibo daraahim bisuuqi buu ugu dhiibay walam yubayin umana caddayn kayfiyata alxifdi sida loo ilaalinayo farabadahaa fii kumihi buu ku xidhay waamsakaa biyadii gacantana waa ku hayay aw jacalahaa fii jaybihi buu yeel lam yadman ma magdhabayo ee wain amsakaa biyadii hadduu gacanta ku hayo lam yadman ma magdhabayo in akhadaha kaasibun hadduu qaato wayadman wuu magdhabay in talifa hadday ku dhimato biqaflatin aw noomin waxau sheekhu yidhi walow cadaahu daraahima bisuuq waxoogay shilima ah ayuu nin suuqa ugu dhiibay wuxu uhi hebelow lacagtaa ii hay walam yubayin kayfiyata alxifd siduu u ilaalinayana umuu caddaynin ii hayun buu yihi farabadahaa fii kummi de halkaasuu kumkiibu iskaga laabtay waamsakaa biyaddi intuu ku laabtay oo ku xidhay ayuu dabeedna gacantan kusii qabtay aw jacalaha fii jaybi ama jeebadda ayuu gashay jeebaddaa cidhiidhiga ah ama waaba mid weyne waa mid baldhamale lam yadman ma magdhabayo xale isagu dee waa u dadaalay isagu u dadaalay haddii laakiin jeebku waasiciyonu baldhama lahayn markaa wuu magdhabaya haddee wuxu uhi waa in amsakahaa lacagtii loo dhiibay ayuu biyiddii gacanta ku hayay lam yadman in akhadahaa kaasibun isagoo gacanta sidiigu haya hadduu tuu ka dhaco kaasib hadduu ka dhaco ma magdhabayo maxaa yeelay dee gacanta ayaa xagga qasbiga u ilaalin badan wain talifat bikaflatin aw noomin haddii wuu moogaaday afla wuu iska halmaamay ama hurdo ayay ku magdha ayay ku luntay wuu magdhabaya markaa taqsiir buu sameeyey wain qaala hadduu ilaa ixfidhaa ilaali fi lbeyti ku ilaali falyamdi ilayhi hawla kaco wayuxrizhaa fiihi ha ku ilaaliyo fain akhara hadduu dibligo bilaa cudrin damina wuu magdhabaya waxau leeyahay sheekhu ninkii shaygan ammaanadaa lahaa ayay wuxu uhi war niyow guriga ii dhig guriga ii dhig falyamdi ilayhi hawla kaco xaggii guriga hawla dhaqaaqo wayuxrizhaa fiihi dabeedna ha ku ilaaliyo intuu ula kaco xaggii guriga xirzigiisiina ha geliyo ha ku ilaaliyo fain akhara bilaa cudrin damina waayo shaygii loo dhiibee la yidhi guriga ii gee ayuu iskala sii fadhiyey waa iska sii haystay waa iska sii shekey waa dhurmaya maantao dhan tuug baa dabeedna ka qaadatay damina waa magdhabaya maxaa yeelay isaga ayaa dee gabadhfal sameeyey wa minhaa waxaa kamid a an yudayicahaa inuu shaygii haleeyo ba an yadacahaa waa inuu dhigo fii gayri xirzi milihaa xirzi miligeedii meelaan ahayn waa inuu dhigaa aw yadulla calayha saariqan ama tuug buu tusay ow man yusaadiru lmaalika ama nin maaliga xoolihiisa doondoonayo damac ka hayo ayuu tusay ee falow akrahahu aalimun hadduu kalifo xataa sallama ilayhi low dhibay falilmaaliki tadmiinhu inuu ka magdhada bule fi lasaxi uma yarjicu cala adaalimi ayuu ku noqon waxau leeyahay sheekhu waxaa ka mid a cawaaridii damaanka keenaysay an yudayicahaa qofkii wadeecada loo dhibay inuu dayaco oo siduu u dayacay bian yadacahaa fii gayri xirzi milihaa shayga la midka xirzulmisli waxa weeye waa shaygan shayga la midka halka lagu ilaaliyo fii gayri xirzi mislihaa shaygan wadeecada loogu dhiibay ashyaada la midkaa halkii lagu ilaalin jiray meel aan ahayn buu dhigay masalan lacagtu khasnad bay lahaydoo khasnad yar buu gelin jiray halkaa kartoonkii ay alaabtu iska sarreed buu iska duldhigay saasaa lagu qaatay aw yadulla calayhaa saariqan ama mid tuugaan baabuu yidhi lacagtaa mid baa goorraweyd meesha dhigayey dabeedna waa iska qaatay ow man yusaadiru lmaalika maaliga ninkii xoolahan lahaa mid daydaeyo oo maalkiisa damacsan ayuu tusay wuxuu arkay nin u dhaaranayo le ninkaa haddaan wuxuu leeyahay arki lahaa wuxuu ii geys marsu dee tanba isaga aray dee kaynun bu yidhi jeebadu iska gasho wuu magdhabayaa markaa maxaa yeele waxaasoo dhami waxay ka hor imanayaan xifdigii iyo ilaalintii la yidhi ilaali falow akrahu wuxuu yihi sheekha hadduu dirqiyo ninkii wax loo waday cadhige aalimun nin dhaalime baa yidhi ken waxaad hayso araabtii ammaanada ahayd ee loo dhiibay ayuu ku dirqiyay inuu dhiibo xataa sallama ileh ilaa u dhiibay ayuu ku dirqiyay ken buu yidhi falilmaaliki tadmiinuhu ninka maaliga ah ee shaygan lahaa wadeecada ee daalimku qaatay waxa u sameeyey tadmiinuhu inuu ninkan mudaca ka magdhabdaa buu leeyahay sila saxi haddaan qabanno maxaa yeele isaga ayaa u dhiibay dee shayga damaankaana ikhtiyaar iyo idbaraar waa u siman yihiin uma yarjicu dabeedna ninkan mudac ahi wuxuu ku noqon cala aalimi aalimkiibu ku noqon aalimkii ayuu ku noqonaya aalimku de isagaa shaygii qaatay marka waa inuu ku noqdaa taaniga asaxa ka horjeeda wuxuu leeyahay maya kan ka magdhaban maayo waa la dirqiyaye hadduu wax isla hayo kaa wax qasbaye ee wax qaatay ha ka doonta buu leeyahay wa minha waxaa kamid an yantafica bihaa inuu ku intifaaco bian yalbisa waa inuu xidho aw yarkaba ama waa inuu fulo khiyaanatan o ama yaakuda sabao maradii waa inuu qada liyalbisahu si u xidho aw idaraahima liyunfiqahaa si uu markaa u bixiyo fayadman waa magdhabaya walowna waa haduneeyaal akhda qaadasho walam yaakud aanu qaadana lam yadman ma magdhabayo cala saxiix haddaan qabanno ee walow khalada hadduu ku dara bimaalihi walam tatamayaz aanay kala soocmina damina waa magdhabaya walow khalada daraahima kiisaynay laba kiis daraahimtood oo lilmuudici usugnaaday buu isku daray damina waa magdhabaya fila sax haddaan qabano waxa uu leeyahay sheekhu waxaa kamid a cawaarida damaanka waxyaalaha wadiicada lagu magdhabo waxaa kamid a an yantafica bihaa inuu ku intifaaco shaygii la yidhi ammaanada iigu hay ayuun baabu isagii xoolihiisii ka dhigtay an yalbisa maraa loo dhiiba waaba iska isku ridiiba aw yarkaba ama daabadiiyo gaadhigiiyo wixii loo dhiibay baabu ku dhacay khiyaanatan waana khiyaano ahaan khiyaano ahaan weeyaano waxaanu ugu u xidhanayaa ama u fulay waa khiyaano maxaa ka baxaya khiyaanadaa masalan hadduu dee usii fuulay isagoo masalan soo waraabinayo awr bay ahaydoo masalan meeshana ma gaari karayo inuu soo waraabiyo u fuulay ama waa qof weyn oo usii fuulay masala marada waa suufka aynu dhi ha yar xidha bal si urta aadamiga wuxuga yar walanoo cayaanku uga yaacaan siyaalahaas u xidhay taa ku magdhabi maayo waa markay khiyaano darteed ay tahay aw yaakuda saba liyelbisahu ama maradiiba wuxuu u qaatay inuu xidho aw idaraahima buu liyunfiqahaa si uu u bixiyo oo ama nafdiisa ugu bixiyo ama dee reerkiisa ugu bixiyo u qaatay fayadmanu waa magdhabaya waxaan soo sheegnay walow yaanu xidhanin ama bixinin be maxaa yeele ficilkii ayaa wuxuu la xidhiidhay niyo xadgudub xataa haddii masalan uu shaygii uu qaaday gacanta ku dhigoo magdhabaya haddii aanu dhiman ee masalan muddo uu shaygii si hayo isagoo sidaa ku noqday waxaa laga doonaya ujro ayaa laga doonaya walowna wal akhda walam yaakud lam yadman cala saxiixi hadduuse niyeeyo un inuu iska yargashado ama shaygan iska qaato ammaanada u hayo asaanu wax ficila raacinin ma magdhabayo cala saxiix maxaa yeele ficil lama imanin walow khalada ahaa bimaalihi shaygii wadiicadii loo dhigay buu maalkiisii iskaga darayba walam tatamyiz mana kala soocna ee waa isku dhex qaldeen damina waa magdhabaya maxaa yeele ninkan dee muudicay arrinkaa kama raalli noqon walow khalada daraahima kiisayni laba kiish lacag ku jirto lilmuudici uu wada leeyahay ayuu masalan isku daray mana kala soocmayso damina fila saxiasa haddaan qabanno waa magdhabaya tacadi buu sameeyey aanigu wuxuu leeyahay maya oo mar hadduu mid wada leeyahay wixiisi unbu isugu daray uu isku soo darsan kari waayo hawsha ka gaadhay mooyaane waxba muu samaynin buu leeyahay wallahu aclam wamataa waktiga saarad ay noqoto wadiicadii madmuunatan mid oo la magdhabo markay noqoto biintifaacin iyo wakayrihi intifaacu intifaacsaday a madmuuno ku noqoto iyo wax kalaba uma intaa dabeed taraka uu ka tago alkhiyaanata khiyaanadii uu ka tago lam yabra ma beri noqonayo ee fain axdatha hadduu usoo darisiiyo lahu isaga almaaliku istimaanan hadduu u cusboonaysiiyo beria wuu beri noqonayaa fida saxi asax haddaan qabanno waxaynu soo tilmaannay waxyaalo ay madmuuno ku noqonaysa wadiicadu oo qofku hadduu la yimaado wadiicadii lagaga magdhabayo markaa wuxuu sheekhu leeyahay markay wadiicadii ammaanada ahayd ay ku noqoto madmuuno qofkii midoo laga magdhabayo madmuunadaana ay ku noqoto intifaac uu intifaacsaday oo sida xidhashadeedii iyo cunideedii iyo waxyaalihii noocaas ahaa intifaacsi noocaas ayay madmuuno ku noqotay ama waxyaalihii kale kayrkii oo waxyaalihii kale laynoo soo sheegay ay madmuunada ku noqonaysay ayay la yimi oo markaasay madmuuno ku noqotay uma taraka alkhiyaana dabeedna khiyaanadii ayuu ka tegey macnaha khiyaanadaa uu la yimi ay madmuunada ugu noqotay ayuu qofkii iska daayey lam yabra damaankii kama beri noqonayo intaa tacadigaa uu sameeyey dabadeedna inuu sii ilaaliyo iyo inuu sii hayo toona la dooni maayo waa inuu ninkii ilaha gacantiisi ku celiyaa bacdamaabaa uu isagu tacadi sameeyey uu khiyaano sameeyey oo ay madmuuno ku noqotay waa inuu ninkii ilahan ku celiya fain axdatha lahu lmaaliku istimaanan haddii ninkii maalig ahaa ee lahaa uu ammaanadii u cusboonaysiiyo oo yidhaahdo waan ku aaminay mar labaad baan ku aaminay ama waan kaa beri yeelay damaankeedii hadduu yidhaahdo oo u cusboonaysiiyo beria fil asaxi asax haddaan qabanno wuu beri noqonayaa maxaa yeelay qofkani dee isaga ayaa xaqan lahayo xaqiisiina wuu riday taanigu wuxuu leeyahay ma beri noqonayo ilaa uu ku celiyo ama wakiilkiisi ama isaga uu ku celiyo kama beri noqonayo wa mataa waktiga dalabahaa uu doono wadiicadii almaaliku ninkii lahaa lazimahu waxaa waajib ku ah kii mudacahaa alraddu inuu celiyo siduu u celinayaa bian yukhallia waa inuu u khaali yeelo baynahu iyo wa baynaha wadiicadii iyo maaligii waa inuu kala dhex baxaa fa in akhara hadduu dib dhigo bilaa cudurin cudur daar la-aan damina wuu magdhabayaa waxaynu soo tilmaannay in axkaamta wadiicadu ay leedahay inay saddex arrimood baynu ku soo sheegnay inay ahaayeen midi waxay ahayd jawaasgeeda inay bannaan tahay ta labaadna waxayd ammaana ka saddexaadna waxayd celinteedii halkan markaa sheekh wuxuu inooga gudagelay celinteedii in hadday joogto ninkii laha lagu celiyo markaa wuxuu sheekhu uhi wamataa alabahaa almaaliku madaa la yaaliya marka uu doono shaygii wadiicada ahaa ninkii lahaa ama kii lahaa hadduu dhintay waaridkiisii baa doonay isagoo ehel u ah inuu xaqabdoodo lazimahu kaa muudaca ee la wadaacadayay waxaa ku waajiba alraddu inuu ku celiyo ayaa waajibka u siiyo maxaa yeelay alla ayaa yidhi ina allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha alla wuxuu idin farayaa inaa u gudataan amaanooyinka ehelkii lahaa fain akhara daba hadduu dib dhigo wadiicada celinteedii ayuu dib dhigay bilaa cudurin wax cudurdaarna ma jire berri iyo saa dambiya baan ku siin doonaa buu yidhi dabeetana waxbaa ku yimi damina waa magdhabayaa xayle isaga ayaa tacadi sameeyey haddiise uu masalan cudurdaar salaadu ku jira iyo isagoo dahaaro qaadanaya iyo isagoo wax cunaya iyo waxyaalo noocaasa haddii uu masalan u dibdhigay oo waxyeelaa ay dabeedna timi ma magdhabayo markaa waayo wax tacadi ayaanu qofkaasi samaynin wain iddacaa hadduu sheegto talafahaa inay dhimatay buu sheegtay walam yadkur sababan waxbana sababna uma sheegin ow ama dakara sababan khafiyan buu sheegtay ka sariqatin waaba xadid sudiqa biyamiinihi dhaartiisa ayaa loogu rumayn ee wain dakara daahiran hadduu sheego mid muuqda ka xariiqinba weeye wadeego fain curifa haddii la og yahay oo la garanayo alxariiqu iyo wa cumuumuhu caamnimadiisa oo sudiqa bilaa yamiinin baa loogu rumay ee wain curifa duuna cumuumihi haddii la og yahay sudiqa biyamiinihi dheertiisa ayaa loogu rumayn ee wain juhila haddii laga jaahil noqdayna duuliba bibayinatin baa laga dooni uma yuxallafu dabeedna waxaa lagu dhaaran ala waxaa lagu dhaarin cala talafi bihi inuu ku dhintay waxau leeyahay sheekhu ninkii wadiicada lahaa markuu soo doontay maaligii waa shaygaygiisii ayaa ninkii wuxuu yidhi waa kii dhintay shaygaagii lama hayo ibdacaa talafaha wuxuu sheegtay ina shaygii dhintay walam yadkur sababan oo maxaa dilay waar naga daa hadalkoo shaygaagii waa kii dhintay ma hayno anagu shaygaagii socoy aw dakara low sababan khafiyan ama wuxuu u sheegay sabab qarsoon ka sariqati wuxu uhi waa kii habeen laysoo dhacay oo waa kii shaygaagii la xaday sudiqa biyamiinihi dhaartiisa ayuun baa loogu rumay ninkaa muudaca ee la wadaecadhiga un baa la odhan haye bismi illah inay dhimatay ku dhaarun baa la odhan ijmaac baana loo hayaa sida uu soo naqlinaya carimka weyn ibnu mundir maxaa yeele isaga ayaa aaminay bacdamaaba uu aaminu u dhiibtay dee inuu u rumeeyaa ayaa laga maarmaana waayahay wain dakara daahiran sabab daahira ayuu sheegtay sababtu sabab qarsoon maahay waa sabab daahir ah ka xariiqin waaba dab iyo gubad oo kalu sheegay wuxuu yidhi waa kii dabqabsaday ay gubatay